جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
بسم illaahi الraxmaan الraxiim waa arbaco afar iyo labaatanka jamaaduulaakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya kooxda riddada soomaaliya ayaa cunuqabateyn dhanka duulimaadyada ah kusoo rogtay degmooyinka uu ka haramiya maamul goboleedka ishahadladirirka ah ee jubbaland bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawada filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib in ka badan siddeed boqol oo ruux oo ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee galgaduud guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dab geystay khasaare xooggan ayaa ka kacay xerada qaxootiga xagardheer ee ku taalla dhulka muslimiinta ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hor jira gumaysiga salibiyadda kenya yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgallo qorshaysan oo isugu jira dagaallo toos ah iyo qarax ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka gado jubbada hoose iyo bakool oo ah wilaayaad wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxayna sidoo kale mujaahidiintu weerar qorshaysan ka fuliyeen gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada gado iyo howlgalka koowaad ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado dhanka wilaayada jubbada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda dalxiis ee magaalada kismaayo ayaa lala eegtay maleeshiyaadka booliska riddada jubbaland waxaana ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada xudur dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka dhammaase ee hoostaga magaalada lafey ee gobolka mandheera waxaana dagaalkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan howlgalladani ka kala dhacay jubbada hoose gado iyo bakool iyo gobolka mandheera ayaa ku daba feelaya weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allah ee duulaanka gardarrada ku soo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga waad mahadsan tahay yaasir kooxda riddada soomaaliya ayaa cunuqabateyn dhanka duulimaadka ah kusoo rogtay deegaanada uu ka haramiya maamul goboleedka shahaadaladirirka ah ee jubbaland faahfaahinta warbixintan waa kan abuushayba wararka naga soo gaaraya deegaano dhaca maamulka shahaada dirarka jubbaland iyo gobolka gedo ayaa sheegaya in kooxda riddada soomaaliya ay kusoo rogtay cunuqabateyn dhanka hawada ah taasoo saameynteeda iminkaba la dareemayo kooxda riddada ayaa joojisay duulimaadyadii diyaaradaha ee tegi jiray magaalooyinka kismaayo doolow iyo dhubley oo ka kala tirsan jubbada hoose iyo gedo shalay ma jirin wax diyaaradaha oo tegay magaalooyinkaasi waxaana tallaabada kooxda riddada ay qaaday cunuqabateyntaa saameyn ku yeelatay qaybo badan oo ka mid ah dadkii diyaaradahaasi raaci jiray arrintan ayaa la sheegay inay ka dambeysay markii kooxda riddada ay ka carootay wafdi ka socday maamulka shahaadirirka jubbaland oo ka tegay magaalada kismaayo kuwaasoo ka degay magaalada doolow oo etoobiyaanku haystaan garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo waxaa shalay lagu arkayey boqolaal dadweyne shacab ah oo halkaasi ku go'doomay iyadoona dadkaasi ay ku jiraan qaar xanuunsan oo loo waday cisbitaalada magaalada muqdisho sidoo kale garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa lagu arkayay dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo u kala socday magaalooyinka kismaayo dhubley iyo doolow dadkan oo aan wax wargelina helin ayaa ka war helay uun markii garoomaha diyaaradaha ay tageen in wax diyaarada aanay dhaqaaqayn islamarkaana loo sheegay in la hakiyey diyaaradihii aadi jiray magaalooyinka kismaayo doolow iyo dhubley mid ka mid ah dadkii shalay ku xayirmay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ayaa tasartan dareenkiisa u muujiyey
bismillaahi raxmaan raxiim maanta ani safaraa u socday weli aabbeey oo dhinta tacsiyaa u socday in maxaa dhihi jira markaa elboorka soo galne laba saaco subaxnimaan soo galnay elboorka ilaa haddana waa joognaa waxaa noola sheegay diyaaradii in naxalnibe waana ka xunna xashiikh maxamed wuxuu nagu haya qalad waaye maxaa qalad aabbeey dhintaa u socdaa maanta waxaa isdhahay aas ka qayb gal mana ka qayb gelin waxaa nagulahay dowladda federaalka ee nagu haysta qalad waaye waana ka xunnahe inuu maanta aabbeey dhinta
sida la ogyahayba kooxda ridada waxaa looga soo adkaaday dagaalkii dhanka dhulka kadib markii deegaanka riskamboni oo jubbooyinka dhaca ay ciidamo ku daadguraysay ha yeeshee maleeshiyaadkaasi murtadiinta ah ay noqdeen kuwo la laayay kuwo gacanta lagu dhigay kuwo dhaawacmay iyo kuwo lugta furay oo isu dhiibay maamulka shaadaladirarka jubbooyinka iyo xukuumadda kaafirada kenya lama garanayo inay sii socon doonto cunqabataynta dhanka hawada ah oo kooxda ridada ay ku soo rogtay magaalooyin dhaca gobolka gedo iyo maamulka shaaladirarka jubbaland waad mahadsan tahay abuushayba bulshada ku dhaqan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed duubow
sida looga bartay maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa barxadda kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib boqolaal bulshaha ku daawadsiiyey muuqaalkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ahaa qaybtii koowaad taxana loogu magacdaray geedigii gurguurtay guul mise gabidhacleen oo ah taxana diiradda saaraya gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo guuldirooyinkii uu kala kulmay bulshada ayaa la socotay waxyaabaha uu diiradda saarayay muuqaalka kaasoo u badnaa hadallo aan loo meeldayin oo horey xasan sheekh uu la istaagay fagaarayaasha isagoo aada ugu faraxsanaa la dagaalanka diinta allah iyo dadka muslimiinta ah qaar ka mid a bulshadii muuqaalka daawatay ayaa la hadashay warbaahinta islaamiga landalus iyagoona cabiray dareenkooda farxadeed ee ku aadan waxyaabihii ay ku daawadeen muuqaalka filimka waxaa lagu soo bandhigaya guurguurta guuldaradii uu kala gulmay xamladii uu ku soo qaaday muslimiinta oo uu ku doonayay ilaahi subxaana wa tacaala nuurkiisa inuu ku demiyo balse uu ka qaaday guuldarro fashilkiisana bulshada soomaaliyeed dhammaan meel walbay joogto way u caddaatay gurguurta iyo daalimiinta islamidka ah dawadooda waxaa weeyaan in lasoo baxo jihaadkaas la galo naf imaa lagu huro biidn illahi tacaala guushana waa imaanaysaa afghanistan waxay ka dhaceen mardhow soomaaliya way ka dhici doonaan filinkii xiisaha badnaa ee noo soo bandhigtay mu'asasada alkataa'ib ciwaankiisna ahaa geedigii gurguurte guul mise gabidhacleen waan aragnay alxamdulilaah wax badan waan ku aragnay qaybta koowaad filimka waxaa lagu soo bandhigayaa gurguurte ladiisii wuxuu ku xadaaqayo beenta ah oo shaydaanku u been sheegay oo waxaa maadeesa la dhihi karaa waa waxaan ku maadeysano marar qaar waan ku qoslaynaba hadallada qaar uu ku hadlaya gurguurte waa wax micnaa qofka caqliga leh oo micnaa uu dareemi kara wuxuu sheega gurguurta inay tahay boolexoofto aan waxba ka jirin qaybiis dhaxan waxaa lagu soo bandhigaya gurguurta ciidamadiisa oo gumaadaya la xasuuqayo kuwa qaar ayagoo dhaawacaya nolosha lagu qabanayo ayaan aragnay waa filin aad iyo aad u xiis badan la dhihi karaa filinkan wuxuuna ku biirayaa filmaadka oo xiisaha badan alkataa'ib ee noo soo bandhigayso maasha allah guud ahaan walaalo filimka waxaa iga baxay in cadowga ilaahay ulaahay jebiyey duulaanka ku soo qaaday shariicada islaamka iyo wilaayada guud ahaan waxaa noo muuqataa ciziga mashaahiinta ilay gaareen iyo nasirgaba taasna ilahi baa ku mahadsan gaal kastoo soo duulana saa unbaa u dambaysaan leena annaga daawadayaasha ahaan aad baa filimka heesan oga leeyahay waxay noo muuqdaa cadowga ilaahay oo dhabra jibinaya oo meel walba lagu waray qubkoodii iyo khanimadoodii mujaahidiinta oo faraxsan dadkii oo isku duuban waxaas ay muuqda annaga muslimiin ahaan weligeeda taariikhdu waan yaraan jirnay cadowga ilaahayna tiro iyo loogama guurso guulayso iyo hub waxaa looga guulaystaa mujaahidiinta in ilaahay isku xiraan oo daacad u noqdaan diintiisana ay u gargaaraan xasanow dhuglaabow dhaarta waa inoo dhaar ee adigaad ku dhaaratay yaa dhaanka loogu raray dhaayid laga miiray dhurwaaga loo waray dhaartiisa beenooday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybaha xiga ee taxanaha oo ay mu'asasadu ballan qaaday ayaa iyagana lagu wadaa in ay soo baxaan wakhtiyada soo socda kaasoo lagu daawan doono fashilka xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa riddada ah mahadsanid cusmaan in ka badan siddeed boqol oo ruux oo ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya waa dowlad diini ah oo qayb ka ah xamlad loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumayr ah shacana looga dhigay ajiibu daaci allaaha taasoo ka dhacday degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxaa dowladani ka faa'iidaystay in ka badan siddeed boqol oo ruux oo rag iyo dumarba leh oo ku sugan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ah waxayna halkaas muddo soddon iyo lix maalin ah ku qaadanayeen dulus kala duwan oo waxtar u leh noloshooda kuwaas oo ay si weyn uga faa'iidaysteen waxaana bixinayay maktabka dacwada ee wilaayada munaasabadda gabagabada dowladda waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarraysa wilaayada culimaadudiinka iyo waxgaradka wilaayada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa madasha xafladda looga warbixiyey dowladda halkan waa degmada algaras oo beryahan ay ka socotay dowro dowradaas iyo qaabkay u socotay haddii aan siino dadka walaalaha ee muslimiinta ee martida dhammaan dowradaas waxay qayb ka tahay xamla guud ahaan ka socota gobolka oo magaceeda la dhaho xamlatu muscab ibni cumayr oo shicaarkeedan uu yahay ajiibu daaci allaah dowradaas waxay soo gaartay deegaankan ceelgaras waxayna bilaabatay dowrada tobanka bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay waxayna soo gebagabowday lix iyo tobanka bishi lixaad kun afar boqol afartan iyo lix markii la isku daro maalmahaas waxay noqonayeen soddon iyo lix maalmood intaasna kolley waxaan rajaynaya dadka deegaanka aad iyo aada uga faa'iidaysteen waxaa barbar socday duruustaas muxaadaraad oo loo jeedinayo dadka muslimiinta deegaanka jooga masaajidda iyo maraakiista dumarka iyo dacwatu shawaaric ee muxaadaraad ayagna la dhigaayo waxaa kaloo intaa weheliyey aflaam jihaadi ah oo dadka loo shidaayey intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon bashiir axmed xayle oo ka mid ah golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga aad iyo aadaan ugu faraxsan lahay dowladan sida maaragtay u dhacday ama maaragtay ardadii ay uga jawaabtay waxaan leynaa kana codsanaynaa inay halkaas ka sii wadaan inay waxbarashadooda sii wataan inay gaaraan maaragtay dowrkan dowrka ka fiican inaan gaarno intaas ardadaan u sheegaynaa walaayada waxaan u sheegaynaa in maaragtay dowladaas sidii loo soo celceli lahay ay ku dadaalaan oo maaragta waddadaas ay dadka tusaan annaguna insha allahu tacaala waa ku guubaabi doonnaa dadka haddaan lahay odayaashii beesha ugu dambayntii waxaa gabagabada munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abukhaalida dadka ilaahay diintiisa qaato waxa waaye ilaahay waa dejiyey adduun iyo aakharaba marka insha allahu tacaala khayr badanaa haysanaa wanaag badanaa haysanaa inaan ku dadaalno reer gaar ahaan ceelgaras iyo deegaamada nawaaxiga ah in maaragtay meesha marka waxbarashadii laga sii wado culimmadiina ay dadaalaan wakhti ay samaystaan maraakiista iyo dugsiyada qur-aanka masaajidda in loo camiro sidaas loo camiro mas-uuliyaddaasna dadka qof walba wax yaqaano ayay saaran tahay culimmadii mucalimiintii ducaaddii inay istimraariyaan dacwadaasi sidaasoo kale waalidiinta iyo aswaajta dadka mas-uuliyiinta ilaahay xil saaray inay dadka mas-uulka ay ka yihiin inay waxbarashada ay ugu dadaalaan dowladda lagu soo gabagabeeyey degmada ceelgaras ayaa qayb ka ah xamlad si weyn uga socota guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taasoo uu wado maktabka dacwada ee wilaayada waxaana xamladaasi oo loogu magacdaray muscab ibnu cumeer ka faa'iidaystay kumanaan ruux oo ku nool wilaayada waad mahadsantahay marwan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarasho ee degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxiidiin abuayman maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa xafiis ka qaabilsan tayeenta iyo sare u qaadidda tacliinta ka jirta wilaayaadka islaamiga ee hoosarsanaya shareecada raxmaanka isaga oo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran sidii uu uga soo dhalaali lahaa kaalinta loo igmaday wuxuu dhowaan maktabkan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose uu u soo diray guddi loo xil saaray inuu kormeero heerka waxbarasho ee gobolka iyo tayada tacliinta ee la siiyo bulshada muslimka ah waxay cagta soo mariyeen xarumaha waxbarasho ee degmada jamaame kuwaas oo ay ka mid yihiin macadka qurduba mu'asasada al-xikma iyo iskuulka dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari intii ay ku guda jireen howlahooda waxay guddigan u kurgaleen sida ay tahay waxbarashada ay qaataan ardayda iyo nidaamka dugsiyadooda iyaga oo dhanka kala bixinayay talooyin iyo tawjiihaad ku socda maamulka macalimiinta iyo ardayda intaba idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah mucalimiinta iyo maamulayaasha goobaha waxbarasho ee kormeerka uu ku tagay guddigan waxayna ka warbixiyeen qaabka uu dhacay kormeerka anoo ah axmed xuseen cali maamulaha dugsiga hoose dhexe ee imaamu bukhaari degmada jamaame waxaana soo booqday guddi ka socdo maktabu tarbiyatu wa tacliim u kuwargalaya dhammaan meelaha ay ka jirtaan waxbarashada marka dugsigeenu wuu soo booqdeen runtii waxaa weeye ee, waa arrin oo farxad na gelisay maadaama rag ka socdo ee maktabka ayna soo booqdeen nashaad iyo waxay noo tahay iyo farxad ay noo tahay waxaa kaloo ilayaabka badneed oo aan aad ugu sii farxay raggii noo yimid oo ashraafta ahaa qaarkood xataa xisadihii ay fasalladii xataa xisadahay galeen ardada waxay u tahay nashaad in wujuuh cusub ay aragto anigoo ah maamulaha nacadka qurduba wuxuu shaqeeyaa gelinka horo insha allah mar dhowaan imtixaamka shahriga ka baxnay lix bilood baa saan noo furan yahay waxaan soo booqday ishraaf ka socda xarakada maktabka tarbiya tacliin ka socdo ishraafka si maasha allah ay noola kulmeen ardada way la kulmeen macallimiinta way la wada kulmeen muhiimad weyn bay nuugu fadhidaa sababtoo ah waa nishaad gelin waa in nagala warqabo waa in maaragtay madrasada haddaan qofka la soo kormeerin waxa sida iska wado hadhow kala daad baa ku imaanayo laakiin haddii in lagula socdo aad ogaatid waxaa imaanaya macnaha inaad nasdudhuujiso sidoo kale ardayda macadka qurduba iyo dugsiga hoose dhexe ee imaam bukhaari ayaa dhankooda ka hadlay booqashadan iyagoona xusay inay ka qaadeen dhiirigelin dhinaca waxbarashada ah magacaygu waa cabdishakuur saalax cabdi shuuriye waxaan ahay ardada dhigata machad qurduba lidaraasaat alislaamiya walculuum alidaariya waxaan u imid guddi ka socda waxbarashada ee maktaba atarbiya watacliim waxayna noo imaadeen inan oo na kontaroolaan macnaha waxbarashadana sida ay tahay waxbarashadana si fiican ayay u socotaa dhiirigelinta macalin ka mid ah noo soo galay wuxuuna naga hadlaya alhima alcaaliya himada saraysa ugu horeyn anigoo ku bilaabaya magacayga zahre sheekh nuur cabdisalaam oo dhigata macadka qurduba lidaraasaat alculuum alislaamiya gaar ahaan faraca degmada jamaame run ahaantii waxaana soo booqday rag ka socda xarakada maktab tarbiyati watacliim kuwaas oo nasoo kormeeray waanu ku faraxsannahay inay nasoo booqdaan taasi waxay noo tahay dhiirigelin iyo nashaad aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa arrinkaasi waxaan leenahay mar kale noogu soo celiya anigoo ah maryamo ibraahim maxamed oo wax ka barata machadka qurduba gaar ahaan degmada jamaame machadka waxaa lagu qaataa culuumta sharciga iyo culuumta idaarada waxaan usoo booqday kormeer kaasoo ka tirsan maktab tarbiya watacliim aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay arrinkaasi waanu soo dhaweynaynaa anigoo ah magacayga xasan aadi maxamed oo wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee imaamul bukhaari waxaan soo booqday guddi kormeer ah oo ka socda maktabu tarbiyat watacliim guddigaas booqashadiisa waan ku farxnay waxay noo tahay nashaad iyo dhiirigelin fasaladayna u soo galeen waxay fiiriyeen buugaagteena iyo waxbarashadeena meesha xalka ay marayso iyo yuniformkeena anigoo magacayga ku bilaawaya zahre ibraahim maxamed waxaan dhigtaa madrasatu imaam albuqaariya alibtidaa'iyat walmutawasitatu muxaafadata jamaama dugsiga hoose ee dhexe ee imaam albuqaariya guddi ka socda maktab atarbiyati watacliim runtii waan ku faraxnay waan soo dhaweynaynaa maasha allah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixinaya dadaalo hagaar la-aan ah oo lagu doonayo in lagu kobciyo aqoonta bulshada muslimka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah si loo soo saaro jiil ku tarbiyaysan qur-aanka iyo sunnaha una qalin iyo hub qaata sidii la isaga difaaci lahaa cadowga saa'ilka ah ee horarka ku ah diinta iyo dalka warbixino kale ayaan insha allah kusoo bandhigi doonaa dadaalada miradhalka ah ee xafiiskan uu ka wado wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waad mahadsan tahay bashiir dabgeystay khasaare xooggan ayaa ka kacay xerada qaxootiga xagardheer ee ku taalla dhulka muslimiinta ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya dabkan oo khasaare xooggan geystay ayaa ka kacay xerada qaxootiga xagardheeree dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga salbiyiinta kenya dabkan oo sida la sheegay ka kacay xarun shidaal lagu iibinayo ayaa markii dambe ku faafay goobo ganacsi oo goobta shidaalka ka agdhowaa ayna ku baabeen ku dhawaa soddon guri oo iskugu jiro goobo ganacsi iyo guryo kale mana jiraan wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay dabka iyadoona ugu dambaynta ay ku guulaysan dadka deegaanka inay damiyaan dabkaas xeradan qaxootiga ayaa horey looga soo diiwaangeliyey dhacdooyin noocan oo kale ah iyadoona ay geysteen khasaare xooggan waad mahadsan tahay casaam warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu